Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda iyo Maamulka Dekedda Berbera ayaa xariga ka jaray qalab casri ah oo loogu talagalay in lagu hubiyo badeecadaha kasoo degaya dekedaasi munaasabadda xariga loogu jaraya qalabkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan mas-uuliyiin ka socotay dowladda hoose ee berbera iyo madaxda dekedda berbera maamulaha hay-adda dekedaha maamulka somalilan saciid xasan cabdulaahi ayaa ka warbixiyey muhiimadda qalabkan iskaankii oo lagu rakabayo halkan iskaanku muxuu soo kordhinayaa maadaama dekedeennu ay noqonayso deked caalamiya oo maalinba tirada konteynaradu ay soo kordhayaan hore waxay u ahayd si maamulka wasaaradda maaliyaddu ay u baadhaan in la tafniido konteynar kasta la furana laakiin maanta laga bilaabo konteynaradii wixii isku aytama ee iskaankaasi uu baasmareeyaa inaannu ku hakanayn dekedda haddii ilaahay yidhaahdo dhibtii ka haysatay ganacsatada in konteynar kasta la tafniido taana maanta ugu dambaynaysaa waayo waxaanu rajaynaynaa inuu konteynar habkan uu noqdo mid afrika oo dhan sabalagareeya sidaa daraaddeed sababaha loo maalgelinaya maalinba wax lagu kordhinaya waxa weeye in international board laga dhigo si socodka gaadiidka iyo badeecaduba ay u fududaan qaar ka mid ah gaadiidleyda dekedda berbera ayaa bogaadiyey qalabkan
waannu soo dhoweynaynaa halkan shaki badan baannu ka qabnay oo darawaliintu noo soo gudbiyeen shakigaasoo ahaa in qalabkaasi cid wax yeelayo halkan maanta waxaannu kaga qayb gallay furitaankan qalabkii baa nala tusay siduu shaqaynaya baa nala tusay waannu ku qanacnay waananu soo dhoweynaynaa waana u mahadnaqaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay dawladda mahadle subxaana wa tacaala maanta inagu kulmiyey dekedda caalami ah marsada caalamiga ee berbere innaga oo halkan maanta aynu ka furray iskaankii la marinayey alaabta ka soo degta dekeddan ee ku jirta kontaynarada taasoo sida agaasimaha guud iyo maalayahuba ay sharxeen lagu ogaanayo si fudud wixii kontaynarkaasi ku jira halkii ay wakhti qaadan lahayd runtii si hawl yar uu iskaankaasi u sheegayo horumarka dekedda runtii ayay aada uga qayb qaadanaysaa qalabkan casriga ah ee lagu soo kordhiyay dekedda berbera ayaa sahli doona in si fudud loo ogaado badeecadaha ka baxay iyo kuwa soo galaya dekedda berbera taasi oo door muhiima ka qaadan doonto hubinta tayada badeecadaha